dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo toddobaad kasta aad maanta oo kale maqashaan covid nteen waa cudur faafa oo uu sababo fayraska lagu magacaabo korona muddo ayuu saameyn ku leeyahay soomaaliya iyo dunida inteeda kale wuxuuna sababay dhimasho aad u badan cudurku wuxuu leeyahay calaamado gaar ah oo ay muhiim tahay dadku inay bartaan kana taxadiraan wuxuuna ku gudbaa haddii qof qaba uu neeftiisa ama fanfaniinka hindhisidiisa iyo qufaciisa uu gaarsiiyo qof ama dad kale covid nteen weli wuu jiraa soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha uu ku sii faafayo ee ay tahay dadku inay ka taxadiraan aqoonta loo leeyahay cudurka weli way kooban tahay iyadoo dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ay ku howlan yihiin baaritaanno ay ku samaynayaan si xogtiisa oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo dawo iyo tallaal tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su'aalaha ay dhegaystayaasha idaacadda ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee labo eber hal labo iyagoo doonaya inay u helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira korona qaar ka tirsan dhegaystayaashaas ayaan su'aalahooda u gudbinnay dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad oo meelo kala duwan oo dalka ah ku sugan hadba intii ay noo suurto gasho ee jawaabahooda aan helno ayaan idinla wadaagi doonnaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgalaya maxamed cali xasan oo ah howlwadeen caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhex baxo su'aalihii ay dhegaystayaasha noo duubeen iyo jawaabaha uu maxamed ka bixiyey raadio ergo waad mahadsantihiin anigoo ah jaalla maxamed jaallo majooga gobolka hiiraan gaar ahaan degmada masabaan raadio ergo waad mahadsantihiin boqolkiiba boqol sidaa noogu soo gudbisaan barnaamijyada kala duwan sida barnaamijka madadaalada raadio erge talaadada baxa waad mahadsantihiin wariyaal badanaa taageera sida cabdiraxmaan taysiir waad mahadsantihiin hadda anin wax cabasho ah oo oo idin soo gudbinaya ma jirto laakiin inaa idin soo salaamaya idin idin jecelahay le keliya ayaan idin sheegay waad mahadsantihiin sare u qaada xirfadiina wariyaasha sare ee raadiyoha erge xaaladeedna degmadeenna dhowr jeer ayaa ka warbixiya ani hadeertaana waa alxamdulilah alla soogu talagalay waaye laakiin waxaan weydiin lahaa dhakhtarka arbacada coronavirus waxaan weydiin lahaa astaamaha lagu garto cudurka coronavirus waad mahadsantihiin raadio org inaad iigu gudbi doonteen ayaa fili doonaa dhakhtarka ku casuuban barnaamijka mahadsaneed jaale maxamed oo jooga magaalada matabaan haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa jaale calaamadaha ugu muhiimsan ama ugu caansan cudurka covid nnteenka waxaa ka mid ah qofac qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun diib fara badan iyo madax xanuun daran intaas waxaa soo raac ah inuu qofku u waayo dareemihii urunta iyo dhadhanka
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa anigoo ah bilow sama faarax joogo magaalada muqdisho waxaan rabaa inaan weydiiyo daktarka cudurka coronavirus oo lagu kala qaadi karaa galmada nabadgelya mahadsaneed bilow warsame faarax oo jooga magaalada muqdisho haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa bile sida aanu wada ognahay viruskan coronaviruske wuxuu ku faafi karaa qofka qof iyadoo qofka qaba cudurkan kugu hindhiso kugu qofaco ama uu ku taabto waana cudur inta badan dhib ahaan dadka ugu dhex faafa iyadoo ay ku soo gaarayso dhibaha qofka kuugu hindhisay ama dhibaha qofka kuugu qofacay ama inuu si toosa u kuu taabto hadda aan joogno ama hadda la joogo cadeymo rasmi ah looma hayo in cudurkan uu ku faafi karo qaab galmood ah looma xaqiijin karo in shahwadana uu ku soo dhexmir karo cudurkan asalaamu calaykum raadio ergo waa idin salaamay dhammaantiina magacaygu waa xabiibo aadan xasan waxaan joogaa soomaaliya gaar ahaan magaalada baydhabo dhakhtarku waxaan weydiinayaa ma leeyahay coronavirus wax ka hortaga waad mahadsantihiin daadi weer mahadsanid xabiibo aadan xasan oo joogta magaalada baydhabo haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aasheeda xabiibo cudurka covid 19-ka waxaa loogu hortagi karaa in la raaco talooyinka soo socda kow in gacmaha layska dhaqo labaatankii ilbiriqsaba mar iyadoo lagu dhaqaayo biyo kor ka socda iyo saabuun in la xirto ganfur xirkii iyo gacmogashiga iyadoo layska ilaalinayo in la taabto sanka afka iyo wejiga in dadka ay kala fogaadaan ugu yaraan laba mitir ama saddex tallaabo in la yareeyo booqashooyinka in la kala fogaado ama in laga fogaado goobaha dadka ay isku yimaadaan sida suuqyada hoteelada fadhikudiryada shaneemooyinka aroosyada iyo wixii la mid ah in la raaco talooyinka caafimaad ee ay bixiyaan wasaaradda caafimaadka hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo unisef in guriga layska jooga ayaa wanaagsan haddaad isku hor aragto calaamadaha cudurka hargebka asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacaydu waa sumada aadan ingeysa jumado baadheero faraan kuwasikol waxaan ka weydiinayaa su-aashu maxay ahayd maxaa lagu garan karaa calaamadaha covid nineteen oo sanadkan jiro adaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu mahadsaneed sumaya aadan oo joogta magaalada baardheere haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aasheeda sumaya cudurkan ama covid 19-ka calaamadihiisa ugu waaweyn waxaa ka mid ah qofa qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun daran diib fara badan madax xanuun daran waxaa kale soo raaca intaasi in aad wayso dareemihii urinta iyo dhadhanka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa muuse maxamed maxamuud oo ku magac dheer muuse maxamed kuusow waxaan joogaa wadanka soomaaliya qaasi ahaan jubbada hoose gobolka kismaayo marka takhaatiirta waxaan weydiinayaa covid nineteenka iyo hirjabka waxa lagu kala jarto ama haddii aada dareento covid nineteen sidee looga badbaadaysa ilaahay ayaa wax badbaadiya sidee looga badbaadi karo ama gooba ama caafimaad looga raadsan karo ama kaniinada ama daawada lagu daaweyni karo ayaan weydiinaya takhaatiirta waan isalaamay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahadsanid muuse maxamed maxamuud oo jooga magaalada kismaayo haddaan isku dayo inaan ka jawaabo su-aashiisa muuse hargabka iyo koronaviruska waa labo cudur oo ku dhaca habdhiska hawamareenka waxay ku kala duwan yihiin hargabka wuxuu qaadin karaa hilhuuriskiisa saddex maalmood halka koronaviruskun uu ku qaato shan casho ilaa lix casho iyo wax ka badanba sidoo kale qofka qaba koronaviruska neefta ayaa ku dhegta sida badan si- si toosa uma neefsan karo qandhada daalka muruq xanuunka madax xanuunka hindhisada isku mid ayay ku yihiin calaamad ahaan waayo qofka hargabka qaba iyo midka koronaviruska qaba intuba waxaa lagu arki karaa calaamadahaas aan sare kusoo sheegnay oo aan ka ahayn qofka koronaviruska qaba oo ku dhigta neefta qofka hargabsan wuu qufacaa balse uma darna sida qofka qaba koronaviruska intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qayb galay maxamed cali xasan oo ah howlwadeen la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaan u mahad celinayaa dhegaystayaasha xubintan ka qayb qaatay waxaan ka cudur daaranaynaa qaar kale oo su'aalahooda aynan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doona qaybo kale oo weydiimihiinna aan ugu bandhigi doonno dhakhaatiirta dhegayste haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan noogu soo duub lambarka gaaban ee labo eber hal labo oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha ku soo wici karaan inta aan xubin kale ku kulmi doonno waa xuseen yuusuf oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta